إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal beeleedyo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduuda meydka odayda ah ayaa laga helay doox biyo mareen ah oo ku taala deegaan hoostaga magaalada gaaris ee dhulka n f d xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa qarax lagula beegsaday magaalada muqdisho iyadoona uu khasaare ka dhashay qaraxaas ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay askarta kenya ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa xalay la weeraray fariisinka ciidamada shisheeye ay ka samaysteen deegaan hoostaga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa suuq lagu iibiyey qudaarta iyo hilibka ka furtay suuqa weyn ee magaalada jilib xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka hadlay hagardaamada ay hay-adaha shisheeye ku wadaan ummadda soomaaliyeed ciidamada maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka falastiin ayaa toogtay wiil dhallinyaro falastiini ah warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo fitan shan ruux ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday dagaal beeleedyo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduuda wararka ka imaanaya gobolka galgaduud gaar ahaan duleedka deegaanka xanan buure ayaa ay sheegayeen halkaasuu ka dhacay dagaal beeleedyo siyaabo kala duwan ay khasaare isugu gaarsiiyeen dadkii dagaaladaas ka qayb qaatay dagaalka ayaa mid ka gadaal markii laba nin oo hubeysan ay weerar ku qaadeen haweeney taasoo ay dhaawac adag u geysteen intaas kadib waxaa dhacday in qaar ka tirsan maleeshiyaadka kale ay iyaguna weerar argoosi ahaan qaadaan kuwaasoo iyagana dilay haweenaydii la dhaawacay sidoo kale afar ruux oo hor leh ayay halkaas ku dhaawaceen dhaawacyada afarta ruux iyo meydka gabadha ayaa waxaa la geeyey cisbitaalka guud ee magaalada cadaado halkaasoo dhaawacyada xaaladooda lagula tacaalayo dagaalbeeleedyada ka socda gobolka galgaduud ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aad ah u sii kordhayay iyadoona dadka deegaanka qaarkood ay sheegayaan inay colaada sii hurinayaan saraakiil ka tirsan maamulka galmudug ee halkaa ka dhisan meydka odayda ah ayaa laga helay doox biyo mareen ah oo ku taala deegaan hoostaga magaalada gaaris ee dhulka n f d maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya muddo siddeed maalmood ah ayaa la baadigoobayay nin oday ah oo nolol iyo geeri midna aan lagu helin balse goor dambe ayaa waxaa meedkiisa laga helay deegaan hoostaga magaalada gaarisa oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato kenya odagan ayaa geeriyooday kadib markii uu ku dhacay tog biyo marayn ah oo ku yaala deegaan hoos yimaada gaarisa mid ka mid a ehelada odayga dhintay ayaa sharaxaad ka bixinaya muddadii la baadigoobayey iyo qaabka loo helay meedkiisa waxaan ku sugnahay meesha la yidhaahda banaaneyn dalay baan maaragtay ka soo kacnay dadka qaarkii ay ka soo kaceen miro dadna ay ka imaadeen maaragtay gaaris meelo badan baa laga kala imaaday marka kheyr allahina siye muddo sideed beri eebaa gurmad lagu jiray oo baadidoon lagu jiray oo dhulka habeen iyo maalin aan laga seexanin oo intaa baadi la raadinayay nin ay biyo la tageen oo meeshan darbatula gaaris biyo kaga la dhacay roobkii bilaawgiisi maalmo hore u horreysay uu bilaamayo togii togweyne ahaa meeshaan kasoo daadinayay ninkiibaa alxamdulilah ilaahay baa mahad lehe baa hadda ugu dambeyntii lagu guulaystay meydkiisa in la helo kiisa biyaha ayaa qaadeen lagta dhexdeeda ayaa laga helay meydka ayaan hadda xabaalnay ninkan dhintay oo ay da-diisu ahayd konton sano ayaa waxaa laga garanayay deegaanka uu deganaa iyo goobaha hoos yimaada waxaana ka warramaya mid ka mid a eheladiisa waxaan ku sugnahay meesha la yidhaahda banaaneyn dalay baan maaragtay kasoo kacnay dadka qaarkii ay kasoo kaceen miro dadna ay ka imaadeen maaragtay gaaris meelo badan baa laga kala imaaday marka khayr allahina siye muddo sideed beri eebaa gurmad lagu jiray oo baadidoon lagu jiray oo dhulka habeen iyo maalin aan laga seexanin oo intaa baadi la raadinayay nin ay biyo la tageen oo meeshan garbatulaa gaaris biyo kaga la dhacay sababkii bilaawgiisa maalin hore u horreysay uu bilaamayo togii tagoynaha ahay meeshaan kasoo daadinayay ninkiiba alxamdulilah ilaahay baa mahad lehe baa hadda ugu dambeyntii lagu guulaystay ee meydkiisa in la helo kiisa biyaha ayaa qaadeen lagta dhexdeeda ayaa laga helay meydka ayaan hadda xabaalnay xilli roobaadka ayaa waxaa ku dhifta daadad iyo fatahaado ay sameeyaan webiga iyo goobaha biyo-maraynka ah kuwaas oo saameyn ku yeesha bulshada xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa qarax lagula beegsaday magaalada muqdisho iyadoona uu khasaare ka dhashay qaraxaas warkan iyo warar kale oo ku aadan shisheeyaha kenyaatiga iyo uganda oo lagu weeraray deegaano ku kala yaala gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa ka waramaya abuubakar ibraahim wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in habeenkii xalay halkaasi qarax lagula beegsaday mas-uul ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kaasoo marayay agagaarka xarunta villa soomaaliya qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa lala beegsaday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo cusmaan maxamed dufle waxaana qaraxa lagula beegsaday isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho ugu yaraan inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa ku dhintay laba askari oo ka tirsanaa ilaalada xildhibaan dufle halka sidoo kale ay dhaawacyo gaareen qaar ka tirsan ilaalada xildhibaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lala beegsaday xildhibaan dufle balse uu si dirqi ah kaga badbaaday xildhibaan dufle oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaraxa isagoona laga dareemayay cabsi iyo qalqal xoog leh baarihii toddobadii jidka maka mukarama oo u dhow maaragtay sayidka ka soke intaan la gaarin muxuu ahayto baabuurta lagu sameeyo udhexdayax iyo udhexeeyo maaragtay meesha shidaalka anagoo marayna ayaa muxuu ahayto qarax weyn oo nagu qabatay meesha lagu soo dhacay qarax aada u weyn qaraxiisi xooggula uu dhacay ilaaha badbaadale waan ka badbaadnay laakiin wiilashii ayaa dhaawaca waxaa gaaray maaragtay laba wiil oo midna lugta ah midna yani feeraha ah waa la socday aniga weliba darashada intoo xigtaan aan ku jiray sidoo kale waxa uu sheegayaa khasaaraha gaaray qaar ka mida ilaaladiisa dhaawaca waxa weeye laba wiil waaye aada u daran labada wiil waxa waaye midna lugta waaye oo lugta oo lafaha ah oo jab ah kan kalena waxa waaye waa waa feeraha waa siriraa galay oo hadda xaaladan hadda aan joogno oo digfaran joognaa marka wiilashii waa dhusaaladay ku jiraan oo qaliin ay ku jiraan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa kusii kordhaya howlgallada joogtada ah ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo ay ku beegsanayaan xubnaha muhiimka ah iyo saraakiisha dowladda federaalka dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro culus ku qaaday ciidamada shisheeye ee kenya iyo kuwa uganda ee ku sugan deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu weeraray askarta shisheeye uganda ee ku sugan inta u dhexaysa degmada baraawe iyo deegaanka ambareesa ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dagaalka oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa qaatay muddo dhowr saacadood ah waxaana la rumaysan yahay inuu jiro khasaare gaaray ciidamada afrikaanta ee ku soo duulay dalka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weeraray ciidamada shisheeye ee kenya ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose dhawaqa madaafiicda iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddo ah laga maqlayay deegaanka waxaana jira waxyeelo gaaray ciidamada kenyaatiga si kastaba ha ahaatee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay howlgalladeeda milatari ay ka fulinayso gudaha dalka soomaaliya iyo dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga dowladda kenya kuwaasoo ay ku beegsanayso ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee ku daaban xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa ka hadlaya hagardaamada iyo hay-adaha shisheeye ku wadaan ummadda soomaaliyeed mahad cubayd ayaa ka waramaya idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa ka hadlay hagardaamada iyo hay-adaha shisheeye u maleegayaan beeralayda iyo sidoo kale xoolodhaqatada oo ah labada il ee ugu muhiimsan dhaqaalaha soomaalida idriis ayaa sheegay in hay-adaha sheegta samafalka ay beeralayda kala dagaalamaan wax soo saarka sidoo kalena ay dagaal kula jiraan kuwa samaysta kaydadka raashinka sida kuwa duugta masagada galleyda iyo wixii la midka ah
silos metalis aa la qaybinayay maxaa la bakaar bira la qaybinayay oo dadka loo qaybinayay oo fuustooyin waaweyn ah ay ku shuban jireen dhibaatada haysata bakeedkoodii masagada everway waa lala dagaalamay waxa la dagaalamaya hay-adaha samafalka waay lala wax dagaalka socda waa kaas waay sida xoolahana saas waay waxa la dhoofinaya xoolaha dhadigaa la dhoofinaya wax kontaroolaya ma leh dowladda canshuuray raadinaysaa bes oo dadkaas waxaasay raadinaysaa sidoo kale wuxuu sheegay in beero badan oo dhaca koonfurta soomaaliya sanadkan aysan bixin sababo ku aadan abuur sumaysan oo ay dadka siiyeen hay-adaha shisheeye raashiin hadda abuuraa la qaybiyey daraasanada beertan wixii la keeni ma soo baxayaan beeraleyda markaan u tagno ani xafiisaan baylow kule waa ii imaanayan sanadkan abuurkii la qaybiyey hay-adaa keentay annaga carada ugu fiicanaan qabnaa kaley luum soo yalwa wax walba ka baxaya waxaan qabnaa maxaa la lehay waa aragteen dhulkeenna suu yahay wax walba waa ka soo baxaya ma la ogolo markaan la dagaalan oo hay-adaha samafalkaa jiro cudur kale ma jiro wasaaradda beerahan waa ka fadhiisatay khayraadkii dhulkaan haysanaa khayraadkeena dadaa la baxooy saa ka warqabtaan ya markaan guddoomiye waxaan kusoo gabagabaynaa annaga waxaana la dagaalamooyey hay-adaha samafalka waay waa u soo shaqaynay maryam haaruun oo ah xildhibaanad ka tirsan dowladda federaalka ayaa iyadana sheegaysay in ay la kulantay haweenay ku nooleed nolol wanaagsan taas oo loo xayeysiiyey kaamamka ay gacanta ku hayaan hay-adaha shisheeye balse haweenaydaas xaalkeeda siduu isku bedelay tan xildhibaanada ah ayaa ka sheekaynaysaa oo gabar maalin maalmaha ka mid ah la ii keenay oo i dhahaysa waxaan lahaa beer waxaan lahaa laba sac waxaan ku soo korsaday saddex ilmood maalinna baahi ma arag waxaan soo aaday qaxootiga waxaa la yidhi waxaa lagu siinayaa kaar waxaan u soo cararay inaan beer iyo falitaankeed iyo xoolihii aan iska dhaafo markaan imidna waxaan la isiiyey waxaan gaaraynin lacag boqol dollar ah ilmahaygii waxaan kala kulmay rafaad badan waxaan galay inaan dadka dharka u soo dhaqo anigii nolosha caadiga ah iyo xoolahaygii beerahaygii ku noolaa naagihii aan dharku u dhaqaayena lacagihii aan ku lahaa waa ii diidan inay isiiyaan dhibaatada ay wajahayaan dadka kaamamka ka doorbida beerahooda ayaa waxaa ka mid ah inay ku adkaato dibugulaabashada tacbashada maadaama beeraha qaar ay geeda waaweyn ka baxaan haddii muddo laga maqnaado sida ay sheegayso xildhibaanad maryama bacdeen waxaa nasiib darro ah in dadkii waddankii ayagoo beerahooda iyo xoolahooda dhaqanaya laga soo kaxeeyo la keeno dibna uma noqon karto waxaan sameeyey gabadhii waan la hadlay waxay tiri kuma noqon karo beerihii aan damca inaan dib ugu noqdo haddii aan ku noqdayna geedaa ka baxay wax ii falaaya ma laha beertiina saasay ugu baabaaday bacdeen annaga haddaan hadalkaygii soo koobo hay-adaha samafalka dhibaatooyinka ay dadka ku haayaan waa dhibaatooyin noocaas iyo wax ka badan hay-adaha shisheeye ee dalka kusoo duulay ayaa ummadda soomaaliyeed u maleegaya hagaardaamooyin caaqibo adag leh balse inta badan uma suuro gasho sababo ku aadan deegaanada ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aysan danahooda ka fushan karin taas oo mujaahidiinta ka dhigaysa awoodda keliya ee maanta hay-adahaas ka hortaagan hagardaamooyinkooda ugu dambayntii waxaa xusid mudan in xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ay yihiin kuwa hay-adaha shisheeye ay u soo maraan shirqool kasta oo loo maleegayo ummadda soomaaliyeed waxaana dhacda mararka qaar in xildhibaanada ay daaha ka rogaan arrimaha qaarkood yahuudda ee xooga ku haysata dhulka falastiin oo wiil dhallinyaro ah toogtay ayaa idinkuu soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa suuq cusub ka furtay suuqii hore ee xoolaha ee magaalada jilib waxaana warbixintan ku eegaya cabdulaahi yaasiin jaamac suuq cusub oo hilibka iyo khudaarta lagu iibiyo ayaa waxaa laga furay suuqii hore ee xoolaha ee magaalada jilib bulshada deegaanka ayaa waxa ay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin suuqan maadaama suuqyada kale ay ka yaro fogaayeen suuqan ayaa waxaa hirgelisay walaayada islaamiga ee jubbooyinka taa oo dadaal dheeri ah ku bixisay sidii loo furi lahaa waxaanay furtay ka gadaal wadatashiyo ay yeesheen iyada iyo ganacsatada magaalada jilib gaar ahaana kuwa deegaanka iminka suuqa laga furay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka suldaan cabdiqani ayaa waxa uu ka warramay suuqan iyo siday u arkaan waxaan joognaa munaasabad oo kawaan iyo suuq iswato ah xabaddu aad iyo aad ayay ugu baahnayd baahi badan baa jirtay suuqaqa maarataayay ka durugsan ayaa la aadi jiray marka aad baan u soo dhowaynaynaa aad ba maarataayay bulshadu ugu baahnayd ilaahay ha ka ajirsiiyo wilaayadeenna jiliib iyo wilaayadeenna jubbooyinkaba khadamaadka dadka muslimiinta loogu khidmaynayo marka xaafaddu aad bay ugu faraxsan tahay aad bay u soo dhowaynaysaa waa maarataay dhibaato badan baa runtii lagaga baxaya iyadoo weliba xilli roobaad la joogo oo maarataay aad u dhiibi jiray maarataay haweenku socodka socodka biyaha iyo roobka iyo dhiiqadaas marka waxaan leenahay xaafadduna ha ka faa'iidaystaanoo suuqan cusub kawaanka iyo khudaartii iyo hilibkii iyo khadamaadkii oo dhan isku qoofalan qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada jilib ayaa waxa ay ka warrameen suuqa cusub iyo aragtidooda la xiriirta waxaan ahay dadweynaha ku nool xaafadda bandarjadiid gaar ahaan qaybta laga furay suuqa cusub hadda mahad ayaan ka celinaynaa dadkii maxay ahaydee oo dardargeliyey juhdiga ku bixiyey in badan ayaan sugaynay waan ku faraxsannahay anigu waxaan ka mid ahay kawaanka gabdhaha kawaanka furanhaya dadweynaha ka furanhaya kawaankan ka mid ahay marka baahi weyn baan u qabnaa insha allahu tacaalana inaanu wanaloo furay inaanu ka shaqaysanana diyaar baan u nahay walaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo walaayaadka kale ayaa waxay wadaan dardargelin la xiriirta horumarinta arrimaha bulshada magaalooyinka lagu xukumo shareecada islaamka waxaa laga furay suuqyo iyo goobo kale oo ganacsi iyadoo maamulada islaamiga ay dhiirigelinayaan ganacsatada
xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkaan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ciidamada maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka falastiin ayaa toogtay wiil dhalinyaro ah subaxnimadii saaka oo waxad ahayd askarta maamulka yahuudda ayaa waxa ay toogasho ku dileen wiil dhalinyaro falastiini ah sida laga soo xigtay warbaahinta falastiiniyiinta wafa wakaaladda wararka falastiiniyiinta oo soo xiganaysa ilawareedda dhanka ammaanka ah ayaa sheegtay in wiilka dhallinyarada ah oo yahuuddu toogteen uu ka soo jeeday magaalada herbon ee dhacda koonfurta waddanka falastiin ee gumaysiga ku hoos jira ciidamada yahuudda ee xooga ku haysta dhulkaas ayaa la sheegay in wiilka dhallinyarada ah ka hor inta aysan dilin ay gacanta ku dhigeen kadibna ay toogasho u geysteen warbaahinna yahuuddu leeyihiin islamarkaana wararkooda ku faafiyaan ayaa waxaay ku sheegeen in wiilkan uu doonayay inuu weerar ka geysto xeradaas balse waxaa arrintaasi adag kaga soo horjeestay islamarkaana dafiray qaar ka mid goobjoogayaashii ku sugnaa halka ay toogashadu ka dhacday ciidamada maamulka yahuudda ee gumaysiga ku haysta dhulka muslimiinta ee falastiin ayaa inta badan deegaanada ay xooga ku joogaan waxa ay ka geystaan toogasho warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa